da kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaan filayaa goorahanba in dhegaystayaal badani caashay ina sugayeen oo hawada ay inaga naawilayaan laakiin cillad farsamo oo ina soo food saartaa laga yaabaa in aynu dib uga dhacnay ismaaciilow xilligii dhegaystayaasha ayna sugayin weliba shan daqiiqo ayaan dib uga dhacnay oo waxaa dhici karta in dhegaystayaal fara badan ay isleeyihiin saacaddaada ayaa qaldan laakiin dhegaystayaasha saacaddooda ma qaldana cilad fars- cilad farsamo ayaan haysataa barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad goordhowna filaysaanoo qodobo xiise leh aan dhegaystayaasha ugu hayno laakiin marka hore bal dhegaystayaasha aynu qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida ugu waaweynaa aynu u gudmar haddaan ku bilaabo caashay waraaqda ama warka ugu weyne ee dhinacayga yaalla shaqaalaha kuuriyada koonfureed ayaa bilaabay inay joojiyaan shaqooyinka ay ka hayeen xarunta warshadaha ee ay sida wadajirka ah u maamulaan labada kuuriya ee ku taalla xuduudaha u dhexeeya kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed arrintan ayaa calaamad u ah sida siyool ay uga cadhootay tallaabadii ay kuuriyada waqooyi ku tijaabisay hubka nukliyeerka iyo weliba gantaalka ay tijaabisay wasaaradda midowda ee kuuriyada koonfureed ayaa ku dhawaaqday shalay inay joojisay dhammaan howlihii goobtaas ka socday
hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watchna waxa ay sheegtay khamiistan maanta ah in labada dhinac uu khilaafka u dhexeeyo ee dalka ukraine ay si aan kala sooc lahayn u weerareen iskuullo taas oo ka dhigan ama ka dhignaan karta in ay galeen dembi dagaal warbixin ciwaan looga dhigay in wax lagu barto meel ay xabadi ka socoto ayay kooxaha xuquuqda aadanaha diiwaan geliyeen siday militariga ukraine iyo fallaagada ay garabka siiso dowladda ruushka ay labadaba weeraro ugu qaadeen iskuullo oo ay u adeegsadeen ujeedooyin militari oo ay ku jirto in ay iskuullada amaba goobo ku dhow ay saldhig uga dhigeen ciidamo amaba hub waan gartay aad ood mahadsantahay caashe ibraahim aadan caashe cudo qodobadii warka dunida ugu waaweynaa inala socsin caashe bal haddaan ku weydiiyo n waxa horta dhegaystayaashu ka raaligelinaa cilada farsamo ee maanta inagu dhacday laakiin n aalaaba waxaa jira dhallinyarada aynu la hadlayno sheekooyin badan oo xiise leh oo dhinaca jacaylka dhinacyo badan marayay aad iyo aad marka toddobaadkan weliba inkastoo cilad farsamo hadda ayna haysato sheekooyinka xiisaha leh maanta aan ugu talagalnay aan usoo xullo weliba aan isleenahay waa barnaamijyada aanu u dhigano usoo maalmaha xulle ah usoo xullo oo toddobaadka dhammaadkiisa aan isleenahay dhegeystayaasha aad ku nasisaan hee waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro oo hadda magaalada kismaayo jooga oo qiso isaga qabsatay oo jacayl la soo darsay een, maansooyin ka tiriyey oo maanse keliya Wow.
maahane si walba wax loo dhihi karay hadday hees tahay hadday gabad tahay hadday dhaanto tahay nooc walba wax loo qaadi jiray oo inantuniyo Ayuu- madaxda ka ayuu wiilkaas soo tiriyey Een, inantuma madax adka Eh.
ismaaciilo waa darabkaaga raaco gabadha ma madax adkaanin laakiin waxay samaysay gabadhii wiilka way la duubatay qolobtaa Laakiin- kaa dhex galay habluun ma ogta horta haddii aad aad u ammaantiis xariifinta in aad u yaqaanin laakiin waxay ku xiran tahay midaad aadaysid haddii marka Laakiin horeba ay in gabadha badan- ayada ku jamata ka waran laakiin qaar badan ba waxaa jira haddaad iyadoo ku jamatay laftigeeda dad ku yar tuurtid aad tidhaahdid ma garanaysaa hiblaayi ay ku aragtay inaad markaasay isyara kuu waxaad u saysahay yar hays waxay u yar qaadanaysaa Ah.
hadday hadday hore kaagala hadasho Ha, inay wax eh, ma garanaysaa hoos uga dhacayaan maya laakiin hadda wiilkan aanu hayno sheekadiisa toddobaadkan dilayta haddii waqtigu noo saamaxan aan goordhow dhegeystayaasha u gudbin doono hee wuxuu leeyahy gabadha marka hore iyada ay jeclaatay haye markii dambena aan arkay gabadha inay la dhacsan tahay waan la qaaday haye laakiin waalidkii baa meesha soo galo wuxuu yidhi wiil yar baa tahay haye bal marka hore horta wax soo tabco soo shaqayso nin reer hanan kara oo reer dhaqan kara soo noqo marka inantan habli kaloo ka firiidsanaato way aqbashay way aqbashay haye marka wuxuu leeyahay de- iyadan waxba ma diidanayn labadeenno israbna ayaa een, waalidkii waxay yidhaahdeen labadiinuba caruur baa tihiin marka bal usoo diyaar garooba inaad maarata adna mas-uul noqon karto iyadana mas-uuliyad noqo- ay qof mas-uula noqon karto marka een, xeelado walbay isku dayeen ay labadaasi ay isku guursan karaan laakiin calafka baa kolley meesha yimid bal haddaan soo haddaynu koobo.
sheekada dabcan dhegeystayaasha weynu u ciyaari doonaa waqtigan fursad u helay laakiin haddaan ku weydiiyo horta caashay bal su-aal baa laga dad baan inay isweydiiyaan Haye, jacaylka ha, marka laga hadlayo haye.
dhinaca een bal bal haddii aynu wiilkaa dhallinyarada ah oo kale aynu ku soo dhoweyno iyo sheekadiisa oo aynu eegno een inuu ka sheekeynayo een bal caashay sheekada een eh, te- een eh, w- waa gartay een marka waan gartay waa tahay een, wiilkan waa wiil dhalinyaro ah marka bal aan qayb ka mid a sheekadiisa dhegeystayaasha maqashiino
aad baad u mahadsan tahay khadar maxamed xareed barnaamijka v o e dhalinyarada een, aad baan usoo dhaweynayaa een, waxaan jeclaaday haddii aan ka hadlo taariikhdayda ama historigeyga een, labada kun iyo kow iyo tobankii gabadh anigoo dhigta iskool oo markaa iskoolka aan ka ahaa form form one marka gabadhaas aan isjeclaanay een, muddo badan ayaa isjeclaanay gabadhaas waxaa iga heliyey xagga waqtiga ama waayaha da- waa maa- waa maadeys adduunyadu dadkuna way matalayaan Een, wakhtigu marbuu ku wanaajiyaa walaalkii kaa dhigaa weedhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux laweyn marbaad kala weecataan waayuhu adig kugu qoslaa run ahaantii gabadhaas een, aan isjeclayn muddo waxaan la sheekeysanayay een, sanad iyo lix bilood ah gabadhaas ramle ayaa la dhihi jiray een, waxaa iga hiliyey wakhtiga reerkooda ayaana ogaaday inaan wada sheekeysano kadib reerkooda waxay dhaheen cunugan cunug yar waaye lacag ma haysto hanti ma haysto muxuu kugu dabarayaa oo noloshaada uu ka bedeli karaa marka waxay tidhi een, hooyadeed een, qofka haddaad jeclaato dirin ama caw midka midkaad rabto waad kula seexan kartaa barnaamijkii way ii sheegtay waxay tidhi hooyaday iyo aabbahiba jacaylkeenna kama aha raalli een, iska iska dhamayso iskoolka kadib marka anigii een, waan isgaran waayey meelaan jooga ayaan kala garan waayey maamada hooyadeed ayaa duruufta waxay u kaliftay inaan ku garaaco albaabka waan u tegey waan soo labistay maamadii aan la kulmay waxay tidhi hooyo cunug yar baa tahay iskool baad dhigataa een, noloshaada wax ma ka bedeli kartaa ma guursan kartaa gabadha nin lac- lacag haysta ma tahay nin hanti haysta ma tahay een, ma haysta baan ku idhi hantiisa laakiin qofka bili aadanka ah een, ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi in allaha yarzuqu man yashaa bikayri xisaab een, israaqadiisu waa waasac ee hooyo gabadha inaad isiiso waalidkiina aan u sheego ayaan rabaa markay maamadii gabadhii ii diiday waxaan aniga gabadhii go-aansanay inaan isla fakano taana way ii suurtagelowday kadib iskoolka waan ka baxay waxaan galay ciidan ciidanka jubbaland ayaan galay kadib waxaa i soo gaadhay dhaawac xagga caloosha ah oo la i qaaday dalka dibaddiisa maasha allah ilaahi subxaana watacaala wuu iga soo caafiyey waana ka bogsaday marka gabadhii aanu soo noqday waxaan u qaadi jiray hees ah ramlay roodahaniyey reexaan udgooney raalliyahaweney adiguna ramlay hoy jacaylkaagu roodoy indhaweydii soo riday igu soo rogaal celiye wow maasha allah Eh, hadda weli m- askari baa tahay mise Ah, weli askari baan ahay se- laakiin aqoontaydii waxbarasho waan di- dib ayaanu dhigay secondarygii aanu dhammaynin oo iskoolka kuwi tobnaada ayaan iskoolkii ka baxay gabadhiina nin kale ayay guursatay wiil ayaa dhashay wiilkiina ugu magacdartay waa gartay Eh, maxaa saameyn mahadha ah oo marka jeceylkaas aad hadda ka sheekeynaysay taariikhda kusoo marsiiyey oo hadda aad ka xasuusataa run ahaantii hadda ilaa hadda jacaylkaas gabadhaas meeshaan isku baranay markaan istaaga hadda oo kale meesha muddo dhowr daqiiqa ayaan istaagaa waan xusaa meelaan istaagi ka- meelaan istaagi jiray meelaan ku kulmi jiray oo kale fasti kow markii aan kulannay meesha aan ku kulannay markaan arko muddo toban daqiiqa waan taagnaada xusuus ayaan galaa indhaha ayaan isku qabtaa markaan arka gabadh la magaca waan soo xusuustaa markaan arka dharka xidhan jirta gabadh xidhan waan soo xusuustaa xusuus aad u fara badan ayuu jacaylkeeda ilaa hadda maskaxdeeda ku jira xaggee isku barateen gabadha waxaan isku baranay een, xaafadooda hortooda ay fadhiisan jirtay een, way ila hadli jirtay kismaayo haa Hay.
marka aan lama hadli jirin way ila hadli jirtay way ila hadli jirtay ilama hadli- ma- lama hadli jirin waan ka aamusi jiray kadib lambarkeeda ayaan raadiyey waan soo helay s m s ayaan usoo diray waxay tii lambarkaaga ayaanba raadinayay muddo badan maxaa marka hadda aad dareemaysaa hadda waxaan dareemayaa in noloshaydu ay tahay in- intuu independent oo meel ku tiirsanayn oon hadda wax qof oo jacayl aan la sameeyey ama hadda aan la haya aansan jirin se laakiin aan rajeynayo inaan samaysto noloshayda qof la wadaagta oo aan mustaqbal yeesho iyo future tii horena aan iska ilaawo waan iska ilaaway Een, fanaanka biikan wuxuu dhahaa kajar kabago caloosho nolosha cusub soo dhaweeye
waan gartay muxuu yidhi caasha bikay buu dhankan wuxuu soo xigtay bikay wuxuu leeyahay bikay wuxuu yidhi waxaasoo dhan caloosha ka jira nolosha cusub soo dhaweey caloosho nolosha cusub soo dhawey marka labada erey baa aniga isu kay qaban laha bal horta b k aynu marka hore dhegeystayaasha u saaro
yahay cashaquu ka gaday oo kale caqligeedie xusuusku casuumane cidladaa wehel moodaysaa Haa, moodaysaa cidladan wehel moodaysaa qof yahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeedie xusuusku casuumane cidladaa wehel moodaysaa Haa, moodaysay cidladan wehel moodaysaa hacaban waxaan kugu idhiyey hacaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi abtanaa culay baan ku idhi cawana tasho baan ku idhi cawana tasho baan ku idhi caban waxaan kugu idhi caban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtanaa culay baan ku idhi cawana tasho baan ku idhi cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelayn ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelayn ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee yahay calwaa ha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calabka ceshaday guddoon way tagtee ilow way tagtee guddoon way tagtee ilow yahay calwaa ha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calabka ceshaday guddoon way tagtee ilow way tagtee guddoon way tagtee ilow kacugo waxaan kugu idhi kacugo gayaanka gayaanka gayaanka calma baan ku idhi cidaad qalbigaan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi maruun maruun maruun cilbax baan ku idhi
caasha b k muxuu yidhi iyo weliba dilayta axmed xasan hortaan ku horreeyey haye ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawey marka aniga waxaa isku qaban waayey ah ka jar kabagoo caloosho iyo nolosha cusub soo dhawey sheekadiisu meel bay noo joogtay sheekadiisa waxay noo joogtay wiilkana gabadhii iyagoo isjecel is waayeen haye duruuftu waxay doontaba ha ahaato oo Haye.
wiil yar baa taa la yiri oo soo shaqayso oo nin reer dhaqan kara soo noqo haye marka gabadhii waa la guursaday oo asaga lahaa xataa intay wiil dhashaba iigu magacdarto weli jaceylkaasi Haa.
halkiisii buu yaallaa laakiin waa inuu asagiina tashadaa soo ma isaga xaguu u tashaday isagu kulley waxa uu u tashaday berri baan dhegeystayaasha kale marka iisi Ugu- qashimaysa ugu soo gudbin doonaa barnaamijka isagoo weliba gabayo iyo heese kale ka tirinaya nolosha cusub iyo xagga uu uu jihayey waaw halkaasaaba halkaasaaba sheekooyin badan ku jiraan caashaaye aad iyo aad aad iyo aad dilayta waa waxaan dhihi karaa waa nin abwaana oo fanaana weliba aniga codkiisa aad ii cajabiyey haatanna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha waxay nala socodsiinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno orodyahankaas maxamed faaraax ee asalkiisa soomaaliga ah hase yeeshee u orda dalka ingiriiska ayaa sheegay inuu ka qayb qaadan doono tartanka birmingham diamond league ee orodada kahor intuusan difaacanin biladaha olombikada ee uu ku guulaystay kal hore iyadoo tartanka olombikada uu ka dhici doono magaalada rio de janeiro ee dalka brazil oo maxamed faarax hadda uu isku diyaarinayo ciyaaraha birmingham diamond league oo ka dhici doona gegada alexander stadium ayaa waxaa la qaban doonaa juun shanteeda labiyo soddon jirka asalkiisa soomaaliga ah ayaa horey ugu guulaystay tartanada shanta kun iyo tobanka kun ee mitir ee ciyaarihii olombikada waxaana uu rajo wanaagsan ka qabaa in sidoo kale ciyaaraha olombikada ee sanadkan dalka brazil lagu qaban doono inuu wacdar kale ka dhigo madaxda nadiga kubadda cagta liverpool ayaa raaligelin ka siisay taageerayaasheeda kadib markii dhowaan guddigu ay soo saareen in lacagaha lagu fiirsanayo ciyaaraha ee taageerayaasha gegada anfield soo galaya la kordhiyey lacagtaas oo la gaarsiiyey ilaa iyo toddoba iyo toddobaatan pound ayaa waxa ay ka caraysiisay taageerayaal aad u fara badan taas oo saabtay inay taageerayaasha qaarkood ku tilmaamaan madaxda inay yihiin kuwo dhooni ah oo danahooda uun fiirsada si ay taageerayaasha u muujiyaan arrinkaasi sida ay uga soo horjeedaan ee beeca la gaarsiiyey tikidhka toddobaatan iyo toddoba pound ayaa taageerayaashu waxa ay isaga dhaqaaqeen gegada anfield daqiiqadii toddobaatan iyo toddobaad ciyaartii sunderland iyo liverpool toddobaadkeenu kasoo gudubnay markaas oo taageerayaashu ay walaac daran ka muujiyeen in lacago intaa leeg ay ku fiirsadaan ciyaar nadiga kubadda cagta liverpool oo taageerayaasha aan hab yaraatee loo danaynin hase yeeshee madaxda nadiga kubadda cagta liverpool markii ay shireen kadib ayaa waxa ay sheegeen inay arrinkaasi ka xumaadeen islamarkaasina uu tikidhku sii ahaan doono inta hadda uu yahay ee konton iyo sagaal geniga starliinkahi oo aysan sidoo kale jiri doonin lacag intaasi ka badan iyadoo aan loo fiirin doonin kooxaha ay liverpool la ciyaarayso oo tikadhadii qaaliga ahaa laf ahaanteeda lasoo raqiisiiyey la gaarhsiiyey konton iyo sagaal bound waxaana ay sheegeen madaxda nadiga kubadda cagta liverpool war ay soo saareen in naadiga liverpool wax faa'iida aysan ka raadinayn hase yeeshee iyagu mararka qaarkood ay geliyaan lacagahooda iyagoo ka jawaabayey eedeymihii taageerayaasha qaarkood ay u jeedeen oo ahayd inay danahooda keliya fiirsadaan iyo in ay helaan faa'iidooyin oo dhuuniyaal ay ku tilmaameen taasoo madaxduna ay ka jawaabeen oo sheegeen inuusan arrinkaasi waxba ka jirin tababare carlo angelotti oo la rajaynayo in shaqada nadiga kubadda cagta bayan munikh ee dalka jarmalka uu la wareego marka xagaagan xilli ciyaareedka la gaaro ayaa iska fogeeyey in uu xilligan doonayo inuu qabto jagada tababarnimo ee xulka azuri ee waddanka talyaaniga waxa uu sheegay in aanay niyadiisu ku jirin muddo dhow inuu noqdo tababaraha dalka talyaaniga waxaase uu tilmaamay in ay suuragal tahay in ilaa iyo toban sano uu ka maqnaado xulka dalka talyaaniga wixii markaasi ka dambeey suuragal tahay in uu dhinacaasi usoo jeesado nadiga kubadda cagta barcelona ayaa gaartay laha kooba dalrey kadib markii bareejo hal iyo hala ay la gashay nadiga kubadda cagta valencia lugti labaad kulan ka dhacay gegada mistale stadium barcelona ayaa sidoo kale dhigtay rikoor cusub oo in aan laga badinin sagaal iyo labaatan kulan dhammaan kulamadii ay ciyaartay iyadoo taariikhda markii ugu horreysay ay noqonayso kulamo intaasi isxigxiga ee tartamada nadiga kubadda cagta barcelona ciyaarto aan marnaba dhinaceeda dhulka la dhigin xilli ciyaareedkii ayaa tababarihii hore ee barcelona beb gordiola waxa uu naadigu gaarhsiiyey heerkaasi siddeed iyo labaatan kulan oo aan marnaba laga badinin yeeshee luis enrika naadiga kubadda cagta barcelona hadda leeliya ayaa rikoorkaasi barbareeyey toddobaadkii laga soo gudbay isagoo ka badiyey kooxda kubadda cagta levente horyaalka dalka spain waxaa sidoo kale maanta la ciyaari doonaa lugta labaad ee seltavigo iyo sevilla iyadoo lugtii hore naadiga kubadda cagta sevilla afar gooli waxba ay kaga adkaatay naadiga seltavigo labadaasi kooxood kooxdii soo baxda ayaa la ciyaari doonta naadiga kubadda cagta barcelona finalka kooba dalarey dhegaystayaal xubintii cayaaraha waa nagayntaa
jamaal axmed cismaan aad ayuu mahadsan yahay wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha ayuu nala soo codsiinayay ismaaciil weli waxaa dhagahayga ku taagan sida soomaalida dhinac walbay joogto isula hayaan wiilkan kismaayuu jooga dilayt haddaan dib ugu laabto biikayna hargeysuu joogaa oo siday heesaha macnaha siday dadku isula hayaan oo weliba marka dhalinyarada iyo jacaylka markay noqoto waaba shabakad adduunko dhan ba hadda laga fikra inuu isku noqdo hal xaafad marka midna heestiibuu hayaa midna sheekadiiba ku dhacday sheekadiiba ku dhacda marka siday isku turjumeen marka markaad sheekadana yaro dhegeyso waxaad moodeysaa heesta uu biigka sameynayay Inuu wiilka u laftigeedu sameeyey.
inay wiilku sameeyey aad iyo aad aad iyo aad marka dhegeystayaasha waxaan xasuusinaynaa ciddii haysa sheekooyin noocaas ah ama ay dhacdooyin noocaas ahi la kulmaan ama sheekooyin mahad iyo madadaalo xambaarsan inay la soo xidhiiri karaan barnaamijka dhalinyarada maanta Eh, iyagoo fariimihiina noogu soo diri karaa somali at v o a news com adigoo cod waa noga soo dhigaya barnaamijka dhalinyarada maanta sidoo kale waxaad la xidhiiri kartaa wariyaha wariyaasha laanta afka soomaaliga ee ku sugan deegaanada aad joogtid adigoo sheekadaada la wadaagi kara caasha haatanna waxaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa mid ka mid a ismaaciil oo kolleyba heesaha aniga sida gaarka aan uga helo waa taasaa Haye.
markiiba hadda soo booday Wow.
ka buldhe ka bulle waxaan aad oola yaabaa eh, siduu fanaanka u ammaanaya saalax qaasim iyo siday hibo ugu soo tuuraysa ay leedahay kaaf iyo kala dheeri weeye balkaadso lan dhegeysan
ibanuur maxay tiri jacaylkaaga sii kaxayso aniga ii keeni maysid waxaan- cid kale oo gooshaada la waxaan kuu doono sheegaya cashay
laakiin jacaylka had- had- haddii de marka marka hore aad keenayso waa inuu guuxaaga kaa soo horeeya rag dadka qaar baa waxay isku qabsadaan mararka qaar war waxaad ii sheegayso iyo codkeeda ha islahaadaan Ha Cod- islahaadaan.
codkeedii lahow codkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa saalaxa qaasim naaji iyo hibe maxamed intaan mar kale kulmayno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo waxaan naga xusuusin oo idinka cudur daaranaynaa qadarkii daqiiqadaha ah ee aan hawada ka soo daahnay oo ahayd cilad farsamo oo na qabsatay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.